magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqaystay iibinta agabka caruurta lagu ciyaarsiiyo dhalinyaradan ayaa iibiya buufinada baabuurta yaryar oo kiyaalaha iyo agab kale yuusuf cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ku iibiya agabka caruurta ayaa raadiyo beerlul ugu waramay waxyaabaha ku dhaliyey iyo sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo oo ka ganacsada waxyaabaha yaryarka ee caruurta ay ku ciyaaraan oo kiyaalaha iyo isheeg buufinada iyo wax lamid ah wallaahi mar walba qiime jaban iyo si oo macquul ah oo bulshada ay wax ugu qanci karaan oona caruurta soo dhaweyntooda iyo farxaddooda ayaan ka shaqeeyaa sidaas ayaan ugu soo dhaweeyaa wax ku iibsadaan caqabadaad kala kulantay miyaa jirto bulshada ka iibsanaysa agabka caruurta qaar badan caqabado way iska jiraan caqabadahoodana waa yaryihiin qaar waxaa waaye waa iska caynayaan oo markii aad xoogaa qiimaha u sheegtay ku leeyihiin waxaan wax ka jira ma lahane bax ka tag qaarna waa caadi oo kugu maarata kugu dhiirigelinayaan si aad hor usii wada ganacsigaada iyo inaad sare usii qaada ay kugu sii dhiirigelinayaan sidee baad noloshaada ugu maaray ha reerkaan ka biishaa iyo gurigeyga aadaan maaratay ugu biishaa caruur baan ka biishaa iyo wax lamid a wax badan baan aan ku soo dhaweeyaa